bismillahi raxmaan raxiim marka hore kuwooda iyo shaqaalada waa salaamayaa haddaw siyaasiyiin ma aanaan xirxirin waxaanu xirxirnay niman magac kayru sharciga oo aan dastuurka iyo sharciga puntland u dhigan aan meel la kaga qornay la baxay baanu xirnay sharcigaana wuxuu qabaa cid kastoo ku xadgudubta dastuurka dalka lana timaada waxaan dhinac marsa in la xiro marka intaasaan ku samayn marka maxay yihiin waxay la yimaadeen oo loo xirxiray xari ku mutaysteen waxay la baxeen sabata bixin waxa la yidhaahdo meelay sharciga kaga jirtaan la aqoon dalkan wuxuu marayaa dimuqraadiyad buu u gudbay xisbiyo in la furto urro siyaasadeed sifo sharci ah loo maro halkaasuu maraya intaa wixii khilaafsan waa wax sharciga u degsa dalkan u degsan ama dowlad goboleedka dowladdan buntland u degsan dhinac marsan cid kastoo dhinac marsanna xaq waxay u leedahay in sharciga la horgeeyo guddoomiye meelo kale oo soomaaliya ka mid i sidan oo kale madal midda lamida looga dhawaaqay ayaa siyaasiyiintii ku dhawaaqay qaarkood la xirxiray haddana sidan oo kale baad ka samayseen garowe ma moodaa in maamul goboleedyadu ay caburinayaan dadka ay isleeyihiin waa kasoo horjeedaan siyaasaddiina iyo nidaamkaad wax wadiin adee waxa weeye anagu koonfur galbeed iyo anagu isku mid maahin dowladda puntland waa dowlad qaangaarsay waxayna leedahay dastuur dhamaystiran dastuurkaana ogol xoreesalqoolka meesha loo marayo wuxuu ogolyahay qofku inuu xisbi ula siyaasadeed furto kadibna urradaa siyaasadeed kasoo dhex xalinta xisbi oo dastuurka ku qoran halka sharci baa yaala annagu sharciga iyaga ciddii ku xadgudubta oo sharcigu wuxuusan qabin soomaalidu waxay tidhahdaa war magaalo warqad buu ku qoran yahay waxaan sharci ku qaldan ciddii timaan tahay ciidamada ammaanka iyo guddiga nabadgelyo waxay xaq weyn xiraan ba xaq leeyihin waana soo qabanay waana xir waa l hadda saldhig bay ku xiran yihiin dambiyeedkii baa lagu hayaa sharcigana waa la geynayaa maxkamadii waa la marinayaa kadibna sharciga waxay ka helaan bay mari doonaan gaallaydu wa waa gartay laakiin waxay ku eedeynayaan qaarkood oon la hadalnay waxay leeyihiin afkii baana la qabanayaa waana la caburinayaa annagu waxaan nahay dad muwaadiniin oo puntland ka soo jeeda siyaasadii inay ka hadlaan raba danihii puntland ka shaqaynaya marka maxaa ku jaban haddii qofkii siyaasi yahay gobolkiisii iyo halku u dhashana uu hadlo
adeer waxaas waxa weeye nin daad qaaday xumbo codka weeye dadka idima caburinayso xoriyatul qowlku waa la ogol yahay asxaab baa la furayo halkaasaa laga madaxweyne dah furayo wuxuu yidhi qofku xisbi waa furan karaa kadibna waa u hadli karaa halkaasaaba lagu soo bandhigay laakiin waxaad moodaa inaysan kuwo aan u kalsoonayn bulshadana aan magac u lahayn weeye ila tahay hadday sharciga ka cararayaan marka cid allah iyo ciddii sharciga ka caradha oo meesha loo marayo dastuuriyan xoriyatul qowlka loo marayo ka leexata dawladdu waxay usaysata waa intaas inay tallaabo ka qaado iyadiimaa laga qaaday marka waxaad ku haysataan waa in ay sameeyeen madasha badbaadinta puntland oo aanay sharciga usoo marin laakiin hadday sharciga usoo mari lahaayeen oo ay diiwaangelin lahaayeen waad ka aqbali lahaydeen
maya anagu madal waxa la yidhaha dastuurka iyaguna qori mayo madalna ma aqoonsanin haddaanan haddeer erayo kalaamar u bixin lahaa laakiin hadda ma rabo inaan meeshaan ka sheego annagu waxaan aqoonsan lahay ururo siyaasadeed kadibna asxaabda dalka maamusha oo doorashooyinka dalka ka qayb gasho u gudisa madasha kan iyo waxa kan sharciguna muwaafaqsana sharciguna lama soo mari karo sida loo soo marayo ururada siyaasadeed loo furanaya guddiga doorashooyinka puntland baa yaqaan iyagaana jooga waana furaya xabishadoodii marka meelo kale baa la xoqoqaya meeshii kaloo la xoqona ciidamada ammaanka iyo maamulku waa ciddii xoqda waa taabanayaan cidaan layd laakiin waxaan ahayn inay ururkaa ku dhawaaqeen oo arrimaha siyaasadda iyo waxa ay ka shirayeen oaan ahayn oo dembiya miyaad ku haysaan oo ammaanka puntland qalqalgelinaya cid allah iyo ciddii sharciga jabisaayey waxay caqabad ku tahay ammaanka waxay caqabad ku tahay horumarka waxay caqabad ku tahay midnimada puntland intaa ciddii caqabad ku ana sharciga wuxuu qabaa in la xiro wa waa gartay hadda goormaa la horkeenayaa sharciga oo sharciga wuxuu qabaa inaan xabsiga qofka lagu hayn karin ama ama saldhig lagu hayn karin wax afar labaatan sac ka badan isagoon la xukumin goormaa idiin qorshaysanaad horkeentaan maxkamadda oo aad dacwadda ku ogtaan insha allahu tacaala sida urasiya badan baanu keenaynaa meediyaha iyo dadka reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedna waa daawanayaan si dhaksaa baanu keeni doonaa deg deg haddii alla